إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan dagaalu ku dhawaaqay xasan sheekh in ka badan toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaalo culus oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada maxaas ee hiiraan iyadoona dhanka kale gaari ciidan looga gubay duleedka buulo barde askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa nin darawal ah dil ugu geystay magaalada muqdisho shil sababay khasaaro nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sanaaga dad ayaa ku dhintay laba diyaaradood uu ku burburay gudaha dalka maraykanka الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijiriyaduna waxay ku beegan tahay siddeex iyo labaatanka bisha safar sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan dagaal uu ku dhawaaqay xasan sheekh cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الراية afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab a-sheykh cali maxamuud raagashe qacli dheere oo khudbad u jeedinayay in ka badan kun askari oo ka qalinjebiyey xerada tababarka sare ee sayid maxamed cabdulle xasan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dalku marayo abaaraha iyo goodigii uu bilihii lasoo dhaafay warbaahinta la taagnaa xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka videoga oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib islamarkaana la daawan karayo muddo soddon daqiiqo ah ayaa waxaa ka soo muuqanaya guutooyin kala duwan oo ciidamo ah oo ay ka mid tahay hal guuto oo nafurayaal ah waxaana farxaddooda kala qaybgalay mas-uuliyiin iyo culimo uu ka mid yahay a-sheykh maxamed bishaar cabdikariim salaadiin ay ku jiraan ibraahim sheekh cali nuur shaacirul islaam nabadoon maxamed axmed guuleed iyo nabadoon cabdulaahi sahal ansaari iyo saraakiil ciidan dhoolatus noocyo kala duwan ah oo ay ciidamadu sameeyeen kadib a-sheykh cali ayaa jeedinaya khudbadda oo ah mid fariimo kala duwan xambaarsan ugu horeyna waxa uu ka waramay sababta mucaskarkan loogu magacdaray halgamaagii weynaa allaha u raxmado ee sayid maxamed cabdulle xasan waxa uu sheegay in dagaalkii ay daraawiishi ku jirtay iyo kan maanta mujaahidiintu ku jiraan uu waaqica iyo cadaawaha la wajahayo iska leeyahay wuxuu la dagaalamayey ingiriis wuxuu la dagaalamayey talyaani wuxuu la dagaalamayey xabashida etoobiya wuxuu la dagaalamayey maamul goboleedyo sida kuwa maanta dabadhilifka u ah gaalada maamul goboleeda isu magacaabeen xilligiisii maamul goboleedyaa jiray ingiriiska kuwa uu leeyahay kuwa talyaaniga raacsan kuwa waxa weye gaalo kala raacsan intaba etoobiya xabasho raacsan intaba waa jireen intaba waa la dagaalamay waxaa jiray qabaa'il gaalada u ah maxay nacamleeyayaal dabadhilif u ah gaalada xiriir iyo heshiis kula jira sida maanta ay u jiraan qabaa'il gaalada maxay dabadhilfo ay adduunka uga jiraan marka waxaad mooddaa wakhtigii uu joogay iyo marxaladdii uu joogay iyo marxaladdeennu inay isshabbahdo wuxuu sheegay in dalka ay shisheeye ku soo duuleen jihaadkuna waajib yahay oo culimmaduna ku ijmaaceen duluucda khudbaddiisa waxa uu uga waramay xaaladda uu dalku marayo wuxuu xusay in shisheeyuhu ay caado ka yeesheen inay hadba dhowr sannadood kadib cusboonaysiiyaan madaxda dowladda federaalka kadib markii ay fashilmaan haddana ay soo celiyeen xasan sheekh kaas oo markii la doortay durbadiiba la kulmay safiirka maraykanka ee soomaaliya kadibna ku dhawaaqay inuu mujaahidiinta la dagaalamayo sheekh cali ayaa sababta arrintaasi ku qeexay inay tahay la dirirka shareecada islaamka boobka dhaqaalaha geyiga iyo ilaalinta badqabka shisheeyaha waxaase uu si gaar ah u ifiyey arrinta siyaasiga ah ee uu xasan sheekh ka leeyahay goodiga hadafkuu leeyahay muxuu yahay marka warkaan markuu sheegayo hadafkuu leeyahay waxaa weeye kow inuu horta ku mideeyo xubnaha dowladda riddada ah ee kala qaybsan ilaa iyagaa kooxa kooxa kala haya indhahin indhaha warbaahintana uu ka jeediyo khilaafaadka ba'an ee dhexdooda yaalla wuxuu rabaa inuu xal ugu raadiyo qaybsanaanta ka jirta taliska milateri ee kooxda riddada meeshana kaga saaro kala shakiga xidida- xididaystay ee ka dhex taagan sirdoonka murtadiinta intaasi kadib waxa uu ka waramay mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ee ku aadan hanjabaadda xasan sheekh waxaan kelmad u dirayaa walaalaha mujaahidiinta ah waxaan leeyahay guutada walaalaha ee isashaadiyiinta ee boorkooda uu halkan iiga muuqdo waxaan leeyahay jazaakum allaahu khayran waxaad naftiinna iyo dhiiggiinna aad ku difaacdeen xormada kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala xurmada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xurmadda ummadda muslimka ah iyo muqadasaadkooda ayaad naftiinna iyo dhiiggiinna aad ku difaacdeen si guud waxaan leeyahay ciidamada mujaahidiinta anwaacdooda kala duwan oo dhan kuwa hadda horteeda fadhiya oo dhowrka katiibaha kala duwan isugu jira iyo kuwa maxay aheeday hadda fu- su- een, suquurta iyo furamaha ku aadanba dhammaantiinma waxaan leeyahay waxaad tihiin difaacii diintan iyo dadkan muslimiinta ah iyo dalkooda iyo khayraadkooda idinkaa difaac u ah xasan sheekh iyo waxaa la socona waxaan leenahay een, dhaarta aad dhaarateen ha noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhaartu waxaan leenahay waa unootaada hadalku waa noo midkaada marka qolada soo harta yaa la arki doona markay halkaa joogto waxa uu sheekh cali dheere diray fariin far waaweyn ku qoran waxaan ugu baaqaynaa marka dhammaan dadka ag deggan ku ganacsada gawaarida iyo baabuurta ag dhigta u sheeka taga goobaha cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta dariiku ah ay ku sugan yihiin ama ay deggan yihiinba ama ay ku shaqaystaan ama ay gabaad ka dhigtaan inay ka fogaadaan inay ka fogaadaan oo ay aad iyo aad uga cararaan gaalada ka noocyada kala duwan iyo murtadooda- murtadiinta noocyadooda kala duwan dhammaantood waxay noo yihiin hadaf mashruuc ah oon allah subxaanahu wa tacaala aanu ku caabudayno ayay noo yihiin dilkooda iyo waxa waye qarxintoodu marka ha laga fogaado kelimadiisa ayuu sidoo kale uga waramay arrimo waaqici ah oo ay abaaruhu ka mid yihiin marka la eego dullaanka lagu soo qaaday dalka wuxuu xusay in shisheeyuhu ay dadaal badan ku bixiyeen kala qaybinta ummadda walaalaha ah kadib markii ay u keeneen nidaamka loo yaqaano federalismka oo micnihiisu yahay in qolo walba inta loo ooday lagu gumaysto waxa uu ka digay isku dayo taa barbar socda oo ah in shisheeyuhu ay soo baritaaraan qabiil ama jufu islamarkaana ka hor keenaan mujaahidiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu naga reebay inaanan garab iyo gacal midna aanan ka dhiganin gaalada iyo gaalada inta raacda cadowga ilaahi subxaanahu wa tacaala inaanan gacal iyo garab midna aanan ka dhiganin oo ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwi wa caduwakum awliyaa cadowgayga iyo cadowgiinna awliyaa ka dhiganina cadowga alle iyo cadowgeennuna waa gaalo waxaan allah subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka inoogu caddeeyey ruuxii ama kooxdii ama qabiilkii garab iyo gacal ka dhigta gaalada wilaayana siiya inuu iyagaa la mid yahay iyagaa inuu la mid yahay uu ku xugun yahay adduunka iyo aakhiro intaba oo aakhirana lala soo bixin doono adduunkana masiirkoodu uu isku meel ku dambayn doono ilahi wuxuu uhi subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waالnasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma الظaalimiin wuxuu carabka ku adkeeyey inay la socdaan oo meel walbaahi ku beegsan doonaan dadka ku lugta leh ololayaasha shisheeyaha ee ku aadan in la soo celiyo maleeshiyo beeleed iyo isbaarooleydii horay looga nadiifiyey dhulka ugu dambayntiina wuxuu dadka muslimiintiihii u rajeeyey lib iyo guul waxa uu sidoo kale guud ahaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu baaqay inay dowrkooda qaataan si kastaba ha ahaatee ee kelimadan ayaa lagu macnaynayaa mid ku soo aaday waqhti munaasab ah lagana jeediyey goob munaasab ku ah taasoo ah xero tababar oo weyn oo ay leedahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka xasan sheekh uu hanjabaadiisa ka soo duubay isaga oo ku sugan dalalka turkiga iyo maraykanka
allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu walciz سوانا من سوانا
wuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa weriye cabdifataax maxamed qaasim oo ka waramayey xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saartay mowqifkeeda ku aadan dagaal uu ku dhawaaqay xasan sheekh in ka badan toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaalo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada maxaas ee gobolka hiiraan iyadoona dhanka kale gaari ciidan looga gubay duleedka buulabarde haashim cabdinaasir ayaa warka soo jeedinaya mar kale dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo taageero ka helaya diyaaradaha maraykanka ayaa ka dhacay qaybo ka mida gobolka hiiraan kaas oo khasaaro badan lagu gaarsiiyey ciidamadii dowladda federaalka dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo ceeljiqow ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay in ka badan toban askari sida aan xogta ku helnay deegaankan uu dagaalku ka dhacay islamarkaana jabka culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa wuxuu hoos tagaa degmada maxaas ee gobolka hiiraan sidoo kale rag ka tirsan guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku burburiyey gaari cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa qaraxa lagula eegtay duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii uu qarax u haleelay waxaana ay wararku sheegayaan in ciidamadii saarnaa gaariga la qarxiyey ay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac dagaallo ay gadaal ka riixayeen shisheeyaha ayaa waxay maalmahan ka socdeen qaybo ka mida gobolka hiiraan waxaana khasaare ba-an lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa nin darawal ah dil ugu geystay magaalada muqdisho maxamed muudiy abuu muslim ayaa faahfaahinaya waxaa magaalada muqdisho kusii xoogeysanaya tacdiyada ay askarta dowladda federaalka u geysanayaan dadka rayidka ah kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada ka noqday wax iska caadi ah askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dil u geystay axmed macalin cabdinuur oo ahaa wiil dhalinyaro ah islamarkaana ka mid ahaa darawallada ka howlgasha magaalada muqdisho xilliga la dilayey ayaa waxa uu waday dad rakaab ah waxyar ka hor waxaa dhac u geystay kooxo tuugo ah isaga oona ku dhintay israsaysayn dhex martay askar ka wada tirsan dowladda federaalka wiilkan dhalinyarada ah ayaa sanad ka hor waxa uu dhammeeyey heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda qaar ka mid ah ilada wiilkan dhalinyarada ah ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen maya moobela laga soo dhacay markii moobel laga soo dhacay aa isaga ay- ay noqon askar ka hor imaaday askartii ay la noqdeen kaligiisaa lagu wadanay mid kale waa laga reebay markii meesha ay tageen oo meesha oo duubi ay u dhawaadeen nimankaa bay degeen markii nimanka degeen aa haddana baabuur ciidan imaaday marka meesha lasku xabadeey wiilka saasuu ku dhintay gacanka xaq darannaa geshay marka alxamdulilah sida alxamdulilah warbixinta nagu soo gaartay marka in sha allahu tacaala eh, waxaan maxaan ku irahdaa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka rajaynaynaa Eh, maxaan ku irahdaa dadkii eh, dhibka u geystay oo dilka u geystay in ilaahay subxaana wa tacaala maxaan ku irahdaa uu ku irahdaa eh, waa kaas ha, eh, uu ka abaalmariyo staafka ahay oo ninkaas guddoomiyaha u watay ninkaas gacantiisa uu ku dhintay walaalkay eh, gacanka xaq darannaa dishay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa la daalaadhacayaa dhibaatooyin adag oo ugu imaanaya askarta dowladda federaalka oo dilku ugu horeeyo waxaana intaa u dheer inta dadka ay ka furanayaan waxa ay wataan shil sababay khasaaro nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sanaaga maxamed ciise ayaa war ka soo jeedinaya shil sababay khasaaro hantiyeed ayaa waxa uu ka dhacay bohosha gebi oo labaatan kilomitir u jirta degmada badhan ee gobolka sanaag shilkan ayaa ka dhashay gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada oo ku rogmaday bohosha gebi gawaaridan ayaa waxaa saarnaa dad reer miyi ah oo xoolo dhaqato ah kuwaasoo doonayay inay aadaan meel daaq iyo naqba leh khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay shilkan ayaa ah qaar ka mid ah xoolihii la siday oo ari u badnaa oo halkaas ku dhintay dadkii saarnaa gaariga ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo fudfudud sida uu sheegay darawalkii gaariga kaxeynayey waa kan darawalka oo raxaya sida uu shilkani u dhacay waxaan ka soo raray reerahan meel barigaasoo qarle la yidhaahdo gobolka karkaar aa u taqaaniin muddo dheer baannu soo wadnay adugu xalay baa annagoo geeddii halkaas hawshaasaa nagula kodoshay meeshaan annagoo marayna gaarigii waa u dhacay xoolihiina aannu sidnay aad iyo aad bay u waxyeeloodeen dadkii dhaawacyo iska yaryar maahee wax weyni ma ayan gaarin laakiin xoolihii halkaasay ku dubeen gaarigii aanu wadanayna waa kaa lugaha cirka u taagaya aanalo ku gurmaday reer barameed aad bay u mahadsan yihiin ilaa iyo saaka haddii waagu baryeyna gacantaana la ku hayay haddeerna weli hawshu waa ay sii socotaa oo gaarigii baa meesha yaalla shilalka gawaarida ayaa waxaa sababa inta badan darawallada oo si aan taxadar lah u kaxeen gawaarida warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dad ayaa ku dhintay laba diyaaradood oo ku burburtay gudaha dalka maraykanka ugu yaraan saddex ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba diyaaradood oo ku burburay deegaan ka tirsan gobolka coloraado ee dalka maraykanka burburka diyaaradahan ayaa yimid ka gadaal markii labadaba ay isku dhaceen taasoo sababtay inay gebi ahaanba burburaan booliiska dalka maraykanka ayaa sheegay in diyaaradda koowaad oo ay saarnaayeen laba ruux ay dhinteen halka diyaaradda saddexaad iyadana ay kusoo dhacday dhulka islamarkaana uu saarnaa hal ruux kaasoo isna goobta ku dhintay dalka maraykanka waxaa marar badan sidaan oo kale uga dhacay shilal diyaaradeed kuwaasoo u badnaa diyaaradaha helikabtarada loo yaqaano waxaana ay sababeen dhimashada saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda maraykanka warkii subaxnimo dhegeystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa